دعاء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف خاتمة ختمنا الله بالخير خاتمة في البعوث وحوي أن تني وخاتمه هذه خاتمة oo fil bucuuhi bacfiyaasha ahaatay kuwii la dirayey waxayna khatimaysaa bimacnaa khaatimatun bimaa qabl wixii ka horreeyey bay khatimaysaa bacfi macnaha bucuuh jamcu bachin wa huwa alfariiq waa koox alladii kaana yursiluhu nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilaa jah nebigu dhinac u dirayey waxa weeyaan ama markaas mujaahidiin rag nin mujaahida ha noqdo ama rag macnaha loo diray sir ha noqoto macnaha soo ilaalin iyo maaragtay warkeenid xog raadin kuwa badan iyo kuwa yar waxay doonaan ha noqdeen marka bucuudkaani ama bacsigu waa ka caamsan yahay sariyada sariyadu ilaa afar boqol bay ahayd ugu badnaan waay shan qof ilaa afar boqol maya boqol ilaa shan boqol intaba waa la sheegay marka ciidamada magacyo kala leeleh sida halkaanba maaragtay magacyaday u kala leeyihiin gaas iyo guuto iyo kada fulaan loo yidhahdo o kale wixii intaas ciidan badan oo magaranaysaa siddeed boqol iyo ka badan noqdo jeish baa la yidhahda afar kun hadduu gaaro magac kaleu leeyahy hadduu ka bato waa ka sii badan yahy waa ciidan iska jiitamayo tiradii ka bato bacthu caasimin wa qubaybin wa asxaabihimaa saxaabiga la dhihi jiray caasim iyo qubayb iyo raggii la socday kuwaasaa laga hadlaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder kabacdi toban nin oo reer ansaareeda ayuu dira oo sirdoon oo kale ahoo macnaha xograadina makoo loo diro waxaa la yidhi reer quraysheed warkooda keena qubay binu cadiyi baa ku jiray cabdullaahi bna daariq baa ka mid ahaa saxaabi la dhihi jiray marsad bin abi marsad baa ku jiray zayd binu dasina ku jiray khaalid ibnu abilbukayr rag badan bay ahay waxaa madax looga dhigay marka ninkan saxaabigan caasim binu haabit caasimkaani wuxuu abti u ahaa caasim kale oo caasim binu cumar bnulkhadaab la dhihi jiray can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi bacasa nebiyu nebigaa diray sala allahu calayhi wasalama sariyatan sacan caynan oo ma garanaysa caynahoo xog raadinah soo macnaha xog ka xog ka keenaya a sukuurada ama soo xog raadina gaalada soo basaasay waay wa amara wuxuu amiir uga dhigay calayhim qoladaa dushooda caasimimna haabitin saxaabig la dhihi jira faindalaquu waa tageen xataa idaa kaanuu markay ay yihiin bayna cusfaana waa maka maka iyo cusfaan dhexdooda dukuruu lixayin waxaa loo sheegay jilib oo min hudaylin reer hudayla yuqaalu lahum la dhihi jira banulaxyaan qola reer banulaxyaana waxaa la yidhi niman noocaasaa jiro oo madiine laga soo diray oo nebi maxamed saxaabadiisii fatabicuu way raaceen nimankii gaalada ahaa hum saxaabadii biqariibin wax u dhow bay ku dabagaleen min mi'ati raamin boqol nin oo ganayaalah boqol nin oo tababaran yah oo wada maahir biramaayaa la yidhahda qaabka wax loo gano loo loola helo aan la waayin ayay iska sooceen boqolkaasi raadka raadka u saareen fatabicuu waxay raaceen boqolkii nin aahaarahum saxaabada tobanka nin keliya raadkoodii waa boqol nin iyo toban nin waay xataa atow ilaahay ka yimaadeen nimankii gaalada ahaa manzilan boos oo nasalu ay degeen guri macnaha ay degeen ama waxa weeyaan waa makaan ay degeen ilaa guri ka dhisan oo kale maaha xere ay degeen fawajaduu gaaladii waxay ka heleen fiihi manzilkii nawan lafti nawaa tabrin timir lafaheed timirtaasoo tasawaduhu saxaabadu ka soo zaad qaateen min almadiina timiray madiine awal ka soo qaateen ilaa madiina waa meel timireeda ayay heleen lafaheedi fa qaaluu waxay dhaheen nimankii gaaladaha haadaa kani tamru yasriba meeshii madiine la dhihi jiray yasriba baa waagaa la dhihi jiray timirteedi wey macnaa lafahan garanaynaayo timirtii la waa kala noocyo lafahani waa madiine un rag ka yimid timiray cuneen lafaheed saasi dhehe markaasaa la garta inay raggaan madiine ka socdaan fatabicuu waa sii dabagaleen aahaarahum raadkoodii xataa laxiquuhum ilaa ay ka gaareen say u cayrsanayeen falaja'a caasimun caasim iyo wa asxaabuhu waxay u dunmeenoo magan galeen ilaa fadfadin meel taagan ya meel kudumbuur taagana oo dhulka xoogaa meesha taagga ay sarraysa ayay xaskaasi galeen fa axaada waxaa koobaabay oo isweer ka qabtay bihim saxaabadii tobanka ahayd alqowmu qoomkii gaaladaha wa qaaluu gaala waxay dhaheen lakum idinku waxaad leedihiin nimankan tobankaayow alcahdu ballan iyo walmihaaqu dhaar ballan iyo dhaar baan idiin dhignay in nasaltum ilaynaa haddaad nugu degtaan oo isku kaaya dhiibtaan allaa naqtula minkum xaggiinna inaanan ka dilin rajulun hal nin haddaad isku kaaya dhiibtaan hal nin idinka dili mayno fa qaala caasimin baa wuxuu yidhi amaa ana aniga mayaa falaa anzilu degi mayo weligay fii dimati kaafirin gaal dimadiis weligay ku degi mayo ballan gaal weligay macnaha ballan ka dhigan mayo rumayn mayo ballan ma leh gaaladu ballan gaal ku degi mayo bay fii dimati kaafirin gaal ballanti ma jidha bay anugu gaal ballantiis ballan uma aqaan nimanku ilaa ballan ma leh waa gaalo ilaa ninaan imaan lahayn ballan ma leh intaas waa ninkaa tisxaa ciidanka tobankaa watay hadalkaasu isagu soo jeesha ducow ku dara wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow ilaahayow akhbir waran cannaa xagga yaga rasuulaka rasuulkaada ilah war naga gaarsii meesha dee saxaabada waxaan uma baahna inagu aan dirayno waxaan isgaarsiinta adduunka laiskula xiriira iyagu ma baahna haa codkoodaa meelo fog gaarayay malaa'igtaasaa haddiiba warka ka qaadaysa ilaahay baa nebiga u sheegay ilaahayow rasuulkaada inooga warbixi dheh intaa unbu ku duceeyey bes waa ducada waa la aqbalaa markaas fa ramow nimankii gaalada ahay oo boqolka ahaa way ku soo tuureen hum saxaabadii leebab bay ku soo yaasheen xataa qataluu ilaahay ka dileen caasiman caasimkii watay tobanka nin fii sabcati nafarin maca sabcati nafarin toddoba kale macod isagoo ah oo binabli leebab bay la dhaceen fa ramowhum waxay ku soo ganeen binabli leebab xataa qataluu ay ka dileen caasiman fii sabcati nafarin toddoba dhexdood tobanbaaba raggu ahaa caasim iyo ma garanaysaa lix kalea la dili waa isku toddoba todobankii ninoo saxaabada ahaa toddobaa la dili waay meeshii kudumbuurta ahayd baa lagu dili wa baqiya waxaa hadhay khubaybun khubayb wa zaydun zayd wa rajulun aakharu nin kale cabdullahi ibnu daariq baa la dhex jiray saddexdaa nin baa hadhay tobankaas ilaa caasim bay ku raaceen fikraddiiyo waxay dhahan annagu gaal ballanti ballan uma naqan dagaal baan ka xignaa faacdow way siiyeen saddexdaani hum gaaladii alcahda ballan iyo walmisaaqad ya faacdow waa siiyeen gaaladii hum saddexdaa nin alcahda iyo walmisaaq ballan iyo dhaar bay u dhigeen haddaan nugu degtaa inaan idin dilay fanazaluu ilayhim waa ku degeen hayee bay dheheen waa isku dhiibeen falama stamkanuu markay makansadeen dhab ay siiyeen minhum xaggoodii xalluu waxay fureen gaaladu awtaara qisiyihim qaansooyinkooda xargihii ku xidhnaa qaanso kasta ilaa xarg baa ku xidhan qaanso iskama shaqaysa xargay leeyi xargihii bay fureen kuwoodii bay uga furayaan farabaduu way xirxireen hum saddexdii nin bihaa xargihii bay ku xirxireen saddexdii ninba waa laba dibleeyeen waa xirxireen garbaduu biyaa loo xiro laba markii la xidhay faqaala rajulu haalisu ninkii saddexaad baa wuxuu yidhi haadaakani awalulqadri ballanburintii ugu horraysay wey soo taa dhahdeen idin taaban mayno haddaan innaga isku kaaya dhiibtaan ballanka bixidii awalkeeda wakaa inaad ballanti ka baxdeen faabaa isagu waa diiday an yasxabahum inuu la saaxiibo halkiisi isagoo ku xirxiran buu wuxuu yidhi kaxayn maysa fa jarruuhu way jiideen wa caalajuuhu waa daawadaaweeyeenoo waa sasabeeno waa isku daydayeen falam yamtasil ma fartoomin mayabay waa is adkeey dhulkoo is isku naba faqataluhu waa dileen isagiina tobankii nin sideed baa dhimatay soo ma cabdullaahi wey ninka kaloo dhintay wandalaquu waxay la tageen bikhubaybin wa zayd laba nin baa uxidh xidhan khubayb iyo zayd bay la tageen xataa baacuuhumaa ilaa ay ka sii gateen sida addoome ay yihiin liahli maka reer maka bay ka gateen qolada qabiilka halkaa nimankaan u galay labadii ninoo usoo haray reer makaad bay ka gateen sida xoolihii rawaahu lbukhaari suuqa madow dadka lagu kala gatay ilaa hadda waa jiraa macnaha waxa weeyaan waxaa la yidhi khubayb awalba wuxuu dilay nin la dhihi jiray xaaris binu caamir oo gaala binu nawfal maalintii bada markaasay nimankan hadda qabsaday baa waxay dhaheen ninkii odaygu dilay wiilashiisii bay dhaheen ninkii aabbaha dilay aabbihin dilay baan haynaaye kaalay naga gata markaasay ka gateen muddo wiilashii gacanta ku hayeen saxaabigaas gabari ina xaarisoo ninkii uu dilay uu dhalay baa waxay dhihi jirtay weligay ma arag nin lasoo qafaashoo ka khayr badan ninkaa khubayba oo annaga maxbuuska noo ah waxaan arki jiray bay tidhi isagoo iska cunaya cinab qoyan isagoo bir ku xirxidhan gacnuhu waa xidxidhan yihiin meeshu beer male waa maka meel laga keenay lama yaqaan iyagu uma keenin waxa weeyaan makana maalintaa xabad miraaba ma olin bay tiri waxaasi ma ahayn bay tiri ilaa risqi xag rabbi un ka yimid ha nin maxbuusa oo miro qoyan iska cunay waa karaamo saxaabada arag markay go'aansadeen inay dilaan khubayb xaramkaa laga saaray waxay dhaheen xaramka waa ka saaranay oo dibaddan kusoo dilayna ardu xilliga markaasay markay damceen inay toogtaan buu yidhi dacuuniya usallii ragcatay war bal ii kaadiya laba ragcadood baan tukanaya markaasuu tukaday markaasu wuxuu yidhi haddaanan ka cabsanayn inaad moodaan inaan argagaxay oo dhimashada ka cabsanayo salaada u badinaya axbaar sii noolaati waa ziyaadin lahaa cibaadada ilaahay salaada waa sii badin laha wuxuu ahaa ninkaani awalu man sanna ragcatayni cinda alqatl ninkii koowaad oo jireeyey laba ragcadood inta in la tukado qofka intaan la dilin oo la toogan laba sunne markaasuu duceeyey markay arkay inay dilaya allaahumma axsihim cadadaabi ilaahayow koob hal hal ilaah u koob shacaar buu tiri marka shacaartii riyaadu-saalixiinkii ku qorshana xadiidka macnaha lagu soo qaadi jiray walastu ubaali xiina uqtala muslima calaa ayi shiqin kaana lilaahi masraci wadalika fi daati lilaahi waan yasha yubaarik calaa awsaali shilweyn mumazin saasuu tiri geedadkaa markuu ku dhawaaqay baa ninkii uu dilay wiilow dhalo cuqba la dhihi jiray baa dilay ninkaas saas horta isaga xaalkiisa ku dhammaa zayd binu dafina ninka la yidhahdo waxaa gatay isagana safwaan bin umayr aabbihiis ba ugu aaray aabbihiis ba isna dila maalintii bedar oday la dilayba safwaan bin umayr waxaa la yidhi caasimkii hore oo ciidanka watay oo toddobadii hore la dilay ugu horreeyey oo ajaayibka ahaa isaguna waa hore wuxuu dilay nin reer quraysheed oo odayaashii waaweyneed oo gaala markay maqleen ayay waxay u soo direen quraysh koox dhan baa la soo diray waxaa la yidhi ninkii wakaa meydkaa halkaa yaalle jirkiisa ha la keeno meydkiisa ha la keeno markaasaa ilaahay waxaa la yidhi jirkiisa difaac u dhiga xoon waxa la yidhaahdo ama waxaan la yidhaahdo shinni baa ilaalisay qofkii damca inuu jirkiisa taabto ama soo jiitaba shinnidaasaa kusoo yacsi xabad jirkiisa waa ka qaaban waaye waaya waxaa la yidhi caasimkan ilaahay baa awal ballan wuxuu kula gala ilaahayo waxaan ku weydiistay jirkayga gaal inuusan taaban anigana inuusan taaban anna aana taaban markaasaa ilaahay intau noolaana waa isiga aan isku dhiibin oo yidhi anigu taaban maysa markau dhintayna ilaahay hashaanu ciidan uga dhigo may taaban laba karaamaa marka meesha ka dhacday mid waxa weeyaan faakiha iyo qudaar la iska cunayo xilli oo khubayb cunayo isagoo bir ku xirxiran waktigeedana aan la gaarin wakti miraba aan ahayn midna waxa weeyaan in ay xataa u markhaanti kaceen kuwii cadow ahaayo inuu nin fiican yahay waxay dhahaan walfadlu maa shahida bihi lacdaaw fadli waxa ay sharaf cadowgaada wuxuu kuu qiro karaamada labaadna waxa weeyaan caasim ilaahay jirkiisa isagoo cadowga uga ilaaliyey isagoo meyda ila asxaabadii rasuulka weeyaanoo nimankaani wax lala yaabo ma arrinta xoolahoodii iyo naftoodii ilaahay mardaatilahi bay ku bixiyeen markaasaa ilaahayna ilaaliye waay rawahu lbukhaariy bacthu lquraa'i sabciin toddobaatankii quraada ahaayoo qaari'inta ahaay oo qur-aanka akrin jiray nimankaas waxa weeyaan bacdigoodi weeye niman waxay ahayn bal maalinta iska xaabaysta habeenkiina nooleeyo salaad iyo qur-aan akris keliya shaqadood markaasaa alquraa loo bixis mucallimiin bay ahayd can anasin radia allahu canhu ana riclan niman reer riclo la yidhaahdo iyo wadakawaana qabiil kaloo dakawaan la yidhaahdo waa cusayata qabiil saddexaad oo cusaye la yidhaahdo nimankaa noocaasa istamadduu waxay ka gurma dalbeen rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslam calaa caduwin cadowgood cadow baa nahayee mandad nasiibay dheheen cadowga istamaddu macnaha waa ka madad dalbeenoo ziyaado madadku waa ziyaado ziyaado waxaa la yidhi ciidan ciidan nasi ha gurmad nasi cadow baan ishaynaa waa saddex qabiil jazaahum allahu bima sanacuu waxay sameeyeen ilahay ha ka abaalmariya nimankaas waxbay sameeyeen laga yaabi doono faamadahum nebigu wuxuu ku ziyaadiyey oo ku mandadiyey o gurmad uga dhigay bisabciina toddobaatan min alquraa'i raggii qur-aanka yaqaanay kunna annagu waxaan ku magacaabi jirnay raggaan nusamiihim kuwa ku magacaaba aan ahayn alquraa quraa baan ku magacaabi jir fii zamaanihim xilligoodi kaanuu waxay ahayn yaxtadibuuna binahaari maalintii kuwa soo xaabaysa wa yusalluuna bileyl habeenkiina waa tukan jireen xataa kaanuu ilaahay ahaadeen fii biiri macuuna toddobaatankii biiru macuuna ceel la yidhaah halkaa markay marayaan qadaruu waa ku ballanburiyeen way dhagreen bihim saxaabadii qoladii la tagtay baa dhagartay shirqool u dhigay waqataluhum toddobaatankii ba waa laye toddobaatankii ninba waa dileen nimankaasaa makri u sameeyeen marka waxa weeyaan fabalaqa nabiya nebiga waxaa soo gaaray sala allahu alay wasalam arrinkaas faqanata nebigu waa qunuuday shahran bil yadcuu isagoo habaaraya nebigu fi subxi subax calaa axyaain jifiyo oo min axyaai lcarabi carab jifiyaheeda ka mid a qabaa'il baa nebigu qunuudka ku habaar wuxuu nebigu habaariyay calaa riclin reer ricla iyo wadakwaana reer dakwaana iyo wa cusayata iyo wa banilaxyaan banilaxyaankuna waa kuwii adeer tobanka nin dilay waxaa la yidhi nebiga isku mar baa waxa u yimid laba war oo labaduba ka naxiyeen toddobaatankaa saxaabiy oo la dilay iyo tobankii kale oo iyana la dilay macnaha sideedna la dilay labana la qafaashay baa isku halhamay nebiga u yimid weligeed nebigu ma murugoon baa la yidhi murugtaas murug macnaha ka badan isku war labadaa waroo isku soo gaaray isku mar qaala anasun baa wuxuu yidhi faqara'naa fiihim nimankaa dhexdooda waxaan akrinay qur'aanan uma rufica qur-aanka waa la naskho waa la kor yeela qur-aanku muxuu ah balliquu cannaa qawmanaa annaa qad laqiinaa rabbanaa faradiya cannaa waardaanaa qur-aan bay waaga horaan jir kabacdi waa la naskhay xukun lafdigiisa waxay ahayd balliquu bay dheheen cannaa naga gaarsiiya qowmanaa qoomkayagi annaa annagu qad laqiinaa rabbanaa rabbigana inaan la kulannay faradiya cannaa ilaahay naga raali noqday waardaana ya radiya canna waardaana ilahay na raali geli nana raali baa nahay wey rawahu halaati waxaa la yidhi nimankan qabaa'ilkaa ee nebiga gurmadka weydiisay dee dhagar bay wadeen toddobaatankaa nin mundir binu camar asaacidiin nin la yidhahdaa nebigu madax uga dhig halkaa markay gaareenna saasaa loola dhaqmo jibriil baa nebiga arrintii gaarsiiyey qur-aankaana soo degay qur-aanka waa la naskhay laakiin macnihiisi baa jooga salaada subax baa muddo lagu habaaray rukuucda marka laga tooso labaad waay allaahuma shdud wad'ataka calaa mudara ilaahu joogsigaada reer mudar ku adke allaahuma siniina ka sini yuusuf sannado sannadihii nebi yuusuf toddobada ahayoo kale ilaahu abaara iskugu xij ilaahayow calayka bibani laxyaan iyo kuwa la midkaa saasaa lagu habaaray wa canhu an nabiya sala allahu alay wasalam bacaa nebigu waa diray khaalahu anas abtigiis xaraam ibnu milxaan la dhihi jira awalna adeerkiis baa soo madha oo uxud inta daba maray dadkii la jannadii waa halka iga iiga soo uraysa iyo kana waa abtigiis abtigiis ayaa nebigu diray fii sabciina raakiban toddobaatan raakib ilaa bani caamir baa loo diray niman reer bani caamir la yidhi wa kaana ra'iisuhum nimankaas ra'iiskoodu wuxuu ahaa ya wa qabla haadaa xilligaa ka hor wa huwa caamir ibnu gufayl wey ra-iiskuye khayara nebiya nebiga mid doorgeliyaba nimankaas loo dirayo reer bani caamirku ninka odayga u ah ninkaasaa nebiga wuxuu doorgeliyey bayna halaati khisaalin saddex khasladood a nimanka hadda ragga loo dirayo toddobaatanka nina ninka odayga u ah baa nebiga u yimid oo doorgeliyey saddex arrimood oo maxay kala ahaayeen bal hadda fiiriya saddexdan fa qaala wuxuu yidhi yakuunu laka moxamedo waxaa ku ahaanaya ahlusahli yaa baadiyaha dadka degan adaa u nebiya adaa xukuma weli anna waxaa ii ahaanaya ahlulmadari magaalada dadka degan inoo qaybi a taasi waa mid inaad taa dooratid oo amase akuunu inaan ahaado akuunu waxaan ahaanayaa khaliifataka kan adiga kaa dhaxla nebinimada a markaad dhimato anaa haynayo xilka igu wareeji ummadda iyo dalka labo labada haddaa midna diidid oo aqzuuka waan kugu soo duulayaa bialfin biahli kadafaan reer kadafaan oo dhan baa dhinac kaa noqonayo weerar kugu soo qaacinaya waxan waxaana kugula soo duulayaa bialfin wa alfin kun iyo kun kun iyo kun waa maxay kun faras oo guduudan iyo kun faras oo baroor baroor leh laba kun oo midabyadaa leh anoo wata baan weerar kugu soo qaadaya haddaadan labada hore mid qaadan ama nebinimada ii dardaara ama ummadda baadiyaha jooga qaadan anna kuwa magaalada ama kun iyo kun baan weerar kugu soo qaadaya wax kale iska daaya laba kun oo faras bay wataan weliba midabyadan midabyada fardaha ku badan maaha fardaha kale iyo iyaga iska badaa far midabkan naadirkaayo ciriiriga ah fardaha le xataa baa kuwana kun farasoo guduudan yihiin kuwana kun farasoo baroor baroor leh sadaa wax kale fardaha kaleo midabkoodu badan yahay iyagana iska badaaba iyaga lamaba tirin karaba a saddexdaa kala dooro fa aaba nabiyu nabigu waa diiday sal alla alay slam wa qaala wuxuu yidhi nabigu allahuma akfinii caamiran ilaahu caamir iga qabo alla ilaahay awoodiis badana kun kunkaa sheegaysa intaasaa ka badan maogta ilaahu iga qabo irkan iga kaafi faindalaqa ilayhim xaggoodii waxaa aaday nimankii xaraamun saxaabigii xaraam ahaa wa macahu rajulaani toddobaatankii markay reerihii u tageen xaraam baa aaday iyo laba nin axaduhumaa labada nin oo midkood acraju mid jiisoo ahaayo luka dhutinayo fa qaala xaraam baa wuxuu ku yidhi lisaaxibayhi labadii kale labadiisi saaxiib lamaa danow minhu markay u dhowaadeen raggii kuunuu ahaa kuunaa labadiinu ahaaba qariiban minii kuwa ii dhow hayga fogaanina xataa aatiyahu anigu ilaa aan u tago u wada tegi mayno anaa ku hormaraya ii dhowaada fa in aamanuunii hadday aniga i ammaan geliyaan kuntum waxaad ahaanaysaan qariiban minii kuwa ii dhow dee waa ii imaanaysaa wey wain qataluunii hadday idilaanna deyasa idin wada qaba ina wada qabane ataytum waxaad u tegaysaan asxaabakum ragga intii kaleo toddobaatanka xagga idin dhoobana kaartada saxaabadu milatariga fahansan yihin arag fadahaba waxaa u tegay lahum iyagii xaraamu fa qaala wuxuu yidhi atu'minuunii may aamin yeelaysaan war nabadgelyo ma idinka helaya an ubaliq gaadhsiiyeene risaalata rasuulillahi sal rasuulka ilaahay risaaladiis fariinta nebigaa idiin sheegayaa fa jacala wuxuu gudagalay yuxadisu inuu u warramayo nebiga uga sheekaynayo waxaas wa ma uyana waxay ishaareen ilaa rajuli nin bay gadaal uga farfiqeen a qaab bay ugu iljabiyeen oo ugu ishaareen nin bay dheheen gadaal kaga imo oo wax ku dhufo fa ataahu min khalfihi gadaal buu kaga yimi fa dacanahu waa wareema bahashiiba ku dhuftay leebki halkaa dambe isna xagga ujeeda ka shekeynaya mid gadaal kaga yimi qaala xaraam baa wuxuu yidhi anas bin maalik abtig wey allahu akbar bay marka ku dhacday ilah adaa weyno badan bay ilaahay baa qalbi a iyo meesha qof ka yidhaahda iyo saxaabada qalbigooda ilaahay baa ku weyno waxa weeyaan waxun fiican bay sheegaya fustu allela waa liibaanay bay yidhi warabal kacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay allaylah waa liibaan oo maxaan ku liibaan dee shahiid baa noqday maxaa yeele warankii xagga kaga dhuftay baa halkan ka soo baxay ninka ku dhufanaya waxa lagu leeyahy waa ninka caamir bin dufayl ahaa oo reeraha odaygooda ah uma laxiquu way haleeleen gaaladii biman duul kaanuu macahu isaga la socday toddobaatankii kale markaa ceyrsadeen faqataluuhum waa laayeen labadii iyo raggii kaleba giddi waa laayeen ilaa rajulan nin oo caraja dhutinaya may qofki ilaahay badbaadinaya moogta waa dhutinta waxba yeelmaysa kuwii lagu aqbay waa laleey kaan kaasoo kaana ahaaday fii ra'si jabalin buur dhaladeed buur dhaladeed buu isagoo iskaga leexday waa ninkaa dhutinaya uma anzala allahu calaynaa ilaahay wuxuu nagu soo dejiyey qur-aan calaynaa uma kaana qur-aankii waxau waxau ahaaday min almansuuki waxa la nasakhay maxaa qur-aan ka mid ahaa innaa qad laqiinaa rabbanaa faradiya cannaa wa ardaanaa taan hadda soo maray rawaahu lbukhaari waxaa la yidhi toddobaatankaani ma toddobaatankii quraada ahaaba mise waa toddobaatan kale waxaa la yidhi horta ninkii reeraha odayga waa caamir binu dufayl warqad nebiga ka socotaa loo dhiib xaraam binu milxaan baa u dhiib warqaddii maba u akrinba ee xaraamkiiba macnaha dilay ilaahayna ducadii nebigu aqbalay oo ilaah iga kaafidi baa socotee waxaa la yidhi islaambu waa dembe inte u yimid isagoo islaamtii la joogaa daacun ku dhac nabar baa wuxuu ka soo baxay ka soo baxay markaasuu yidhi waa nabar yaroo findoob wax yaroo fin yara iga soo baxaa bayidhi laa qiimata laha wax yara weeyaan dhib male bay ee ii keena faas maya ii keena faraskaygi buu yidhi faraskiisiibuu fuulay gurigiisibuu aaday gurigii markuu tegey waa dhintay bes gurigiiba isagoo aan gaarinba umay dhintay maba gaarinba waa inoo dambeeya siduu ku dhintay weli qaar baa haray bacthu khaalid ibn lwaliid khaalid bin waliid diriddii loo diray ilaa jaziima miya reer jaziima waay jaziimadan waxa weeyaan reer bani kinaana bini mudrika weeyaan awowayaasha nebiga halkaa kaga soo dhacaan can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacsa nabiyu nebigaa diray sala allahu calayhi wasalam khaalida bna alwaliid buu u diray ilaa bani jaziimata fadacaahum ila alislaami buu ugu yeer falam yuxsinuu may wanaajin an yaquuluu inay dhahaan aslamna waa keli waaye waa islaamnabi waa awoodi waaye inay wanaajiyaan fajacaluu waxay gudagaleen yaquuluuna inay leeyihiin saba'naa saba'naa aslamna aslamnaa bay ka wadan erigi bay khaldayaan saba'naa saba'naa waa maxay iilanay iilanay waxgee u iilanay gaalnimo ka iilanoo ka tagnay islaamnimaan aadna tawxiid bay ka wadan iyagu islaamna islaamna bay uga jeedaan fajacala khaalidna wuxuu gudagalay yaqtulu minhu inuu laynayo o leeyahay maxay akrinaya ilaa dadku suma wada af yaqaane ilaa af af islaamigii keenuu rabay malaha waa iska laynaya wayasir uu qafaalanaya waana laynaya waana qafaalanaya wa dafaca ilaa kulli rajulin nin kasta wuxuu u dhiibay oo mina annaga inaga mid a asiira koo qafaashay raggii aan qafaalanayni nin noogu dhiibay xataa idaa kaana yowmu maalin markay ahaatay amara khaalidun khaalid wuxuu amray an yaqtula inuu dilo kullu rajulin nin kasta oo minaa naga mid ah asiirahu ku qafashay maalin dambeo wareegto soo rogayo khaalid wuxuu yidhi nin kasta oo ciidanka ah ninka uu hayo oo maxaabiista ha dilo ha nin noolaan kara ma leh oo maxaabiis faqultu waxaan idhi anigu waa cabdillahi bni cumar wallaahi laa aqtulu anigu dili mayo asiiri kan qafasho walaa yaqtulu rajulun nina dili mayo ninkaasoo min asxaabihi ragga ila socdaa asiirahu ku qafashay xataa qadimnaa cala nabiy nebi maxamed ilaa aan uga galno u tagno sala allah alay slm fa akhbarnaahu nebiga aan uga warranno maya fa akhbarnaahu nebiga aan warran farafaca nebi nebi ilaahay baa kor u qaaday sala yadayhi labadiisa gacnood sidii ducadii oo kale qaala wuxuu nebigu allaahuma allahyo inaa abrow ilayka waxaan kaaga beri noqonaya mima sanaca khaalidun khaalid wuxuu sameeyey maratayn laba jeer bay rawahu lbukhaari ilaahayo waxa khaalid sameeyey beri baan ka ah arrintaan waxay ahayd bale bisha shawaal maka markii la furtay kabacdi xunaynna aysan dhicin saddex boqol iyo konton nin baa la diray khaalid bin waliid baa ciidanka wata qolada islaamnimada ugu yar baa la yidhi hadday ku ajiibaan wax dambe oo dhib ha gaarsiin haddau qoladii u tegayna aslamna meesha ka dhihi lahaayeen bay waxay dhaheen sabana sabana iyagu way waxay u wataan si fiican khaalidna arrintaa kama aqbalin wax saxoo cad ii sheega buu yidhi islaamnimo saxa wou laaye waana qafaasha maalintii dambena wareegtadaanu soo reg go-aankan arrinta haddii nebigu ogaadana waa ka beri noqday deg degga macnaha ninkan uu sameeyey arrinta inuu sugtay ah qisaas laakiin meesha ma taallo leanna waxa weeyaan awal baa amar lagu siiyey inuu ragga soo laayo haddaysan islaamin waay xoogaa deg dega un baa dhacay waxay ka dhigan tahay waagii saxaabigii la dhihi jiray cabdullahi ibnu xudaafa inta ciidanka loo dhiibay oo carooday oo yidhi waryahay nebigu adeeca maydin yidhi haa horda xaaba la kaalay soo gureen dab ku shida ku shideen galow yidhi marka dabka ay dabceen qaarna inay galaan qaarna qaarkii kale ay qabteen taasoo kale ka dhiganta markii nebigu u sheegeen oo yidhi haddaad geli lahaydeen ilaa qiyaamada kama baxdeen marka waxa weeyaan arrintu sidaa weeyaan taawiil faasida qofka wata marka lama adeeco waxa wanaagsan baa la isku adeecaya bacaa abi muusa wa mucaadin ila alyamani radia allahu canhuma abu muusa alashcari ya iyo mucaad binu jabal oo yaman loo diray can abi burdata waxaa laga wariyey abi muuse wiilkiis qaala radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacada rasuululahi nebi maxamed baa diray sala allahu calayhi wasalam abaa muusa iyo mucaadibna jabalin bo ilal yamani yaman u dira wa bacada kula waaxidin mid kasta wuxuu dira oo minhumaa labada ka mida wuxuu u diray wa bacaa wuxuu u diray dhe kula waaxidin oo minhumaa ka mid a calaa mikhlaafin gobol dhan almikhlaaf waxa weeyaan waa mandiqad dhan weeyaan yamanna sideedababa haddaba iyada sidii weeyaan laba mikhlaaf weeyaanoo meel qaybta sare ee qaybta hoose ala kala yidhaha marka nin kasta waa la dirayoo waxaa loo diray labadaa nin waaliyeyni wa mucallimayni wa jaamicayni lizakaati laba barasaab iyagoo ah laba mucallimna ah dadka waxbaraya laba sako ururiyaalna ah baa la diray xajatulwadaac ka hor baxay sanadkii tobnaad mucaad marka qaybta sare u qabsaday me qaybta hooseo yamanna waxaa haystaa abu muusa alashcari uma qaala wuxuu yidhi yasira nebigu markuu la dardaarmayo rooyg fududeey dadka diinta ha ku adkaynina walaa tucasira ha ku cuslaynin wabashira ummadda u bishaareey walaa tunafira ummadda ha kala eriyinina faindalaqa waa tegay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mida ilaa camalihi shaqadiisi waad wa kaana waxaa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mida idaa saara fii ardihi dhulkiisa markuu dhex soconayo gobolka loo dira markuu dhex marayo kaana wuxuu ahaan jiray qariiban mid u dhow min saaxiibii saaxiibkiisa ninka kaleo gobolka haysta fasallama calayhi waa salaami jir to u yimaado fasaara mucaad baa socday fii ardi qariiban meel u dhow min saaxibii saaxiibkiisa abi muusa ahaa fa jaa waa yimi yasiiru isagoo ku soconaya calaa baqlati baqashiisi mucaad baa ku socon xata intahaa ilayhi ilaa uu soo gaaray abi muusa fa idaa huwa jaalisun abu muusa waa fadhiya waqad ijtamaca ilayhi waxaana kusoo ururayba annaasu dad baa ag dhooban waidan rajulu nin oo cindahu abu muusa ashcari agtiisaana qad jumicat yadaahu labadiisa gacnood waaba iyadoo lagu xiray ilaa cunuqi luquntiisa waa nin halkaas la figeeyey sioosan u carar ilaa qofka haddii labadan laisku xiro ma ordi kara maogta mar haddii qofka saa loo baalashi weeya fa qaala mucaadun baa wuxuu yidhi mucaadkii saarnaa baqash yaa cabdallaahi bna qaysin waa magacii cabdullaahi ay ayuma haadaa kan kuu xirxiran meesha muxuu ah ayu shayin haada qaala wuxuu yidhi hadaa rajulun waa nin oo kafara gaaloobay bacda islaami islaamnimadii ka bacdi buu gaaloobay qaala wuxuu yidhi laa inzilu kaba degi mayo baqasha xataa yuqtala ilaa laga dila kan hadduuba gaaloobeyba inaad disha maaha dhulka dhulka tegi mayo gaal baaba ku ag fadhiye qaala wuxuu yidhi abuu muusa inamaa jia waa lala yimid bihi ninkaan xirxiran lidaalika arrinkaa in la dilaaba meesha u fadhiyaaba in la dilo waa wixii loo soo qabtay ba yidhi ee fanzil deg qaala wuxuu yidhi maa anzilu ma degayo xataa yuqtala ilaa laga dilo ilaa gaalada adduunka ku kufraysa xaqooda waka oo diinta la dagaalamaysa waxaan balaayada wada aho waay fa amara bihi wuu amray in la dilo abu muusa faqutila ninkii waa la dili uma nazala markaasu isna baqashi kade ka degi ha ilaa waxaani waa nimankaani diin la dagaalan bay gaaladu usoo labiseen hadda fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdallah markuu degey kayfa taqra'u lqur'aan qur'aanka see akrida waa rag hadda gobolla dhan haysto oo dee saxaabada rasuulka culimo ah isweydiinayaan cibaadada iyo diinta sida loo ninba u cibaadaysa qur-aanka loo akriyo a ilaa ninaan qur-aan aqoon nina gobol uma dhiban jiro qaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari atafawaqhu waa moogagaysaa tafawuqan moogagays xiskimaysi baan xiskimaysaa fawaq waxaa la yidhahdaa hasha marka la liso in muddo loo kaadiyo ilaa ay misna caano kale kusoo dhacayaan xiskin wey waa xiskimaysaa qur-aanka oo hal mar qur-aanka intaan intii wardiga ii ahayd oo dhan ma akriyee waxa weeyaan wardi qaar baan akriyaa xoogaa qur-aanka ka mida xoogaa baan u kaadiyaa misna in kalean akriyaa waka isku bixis kama dhigo fa qaala wuxuu yidhi abu muusa fa kayfa taqra wa anta ya mucaad adiguna ii sheeg see u akrida qaala wuxuu yidhi anaamu anu waa seexdaa awele leyli ma habeenka gelin kor intoo dhan fa aquumu waa seex waa kaca wal xaal qadaytu aan gutay juz-ii nasiibkaygii minanawm hurdo iga nasiib ahayd hurdada intii iga aadaneed anoo dhammaystay baan kacaya fa aqra waxaan akrinayaa maa kataba allahu lii ilahi wuxuu ii qadaray qur-aankaa marka habeenbarkaa lasoo baxaya fa axtasibu waan ajar gurubsadaa nawmatii hurdadayda kamaa axtasibu saan u ajar gurubsadaaba qowmatii kicida kiciddayda rawaahulbukhaari labada hurdadana ajar baan ka raadin ba yidhi illaa waxaan rabaa inaan xoogaa raaxaa ka helo hadho cibaadada kaalmo iigu noqoto istaagana macnaha ajar baan ka raadinaya labaduba xag cibaada iiga iyihiin bay sidaas weeye xalkig wey dowladnimadii iyo wixii ay hayeen kama mashquulin har iyo hameen inay cibaadaystaan saxaabada bacthu khaalidin bacthu caliyin wa khaalid ibni waliidi radia allahu canhuma ilal yamani loo diro labadan saxaabina yaman baa mar kale loo diro waa mar kale can ilbaraa'i radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacahanaa rasuulullahi baana dira sal ly slm maca khaalid ibni lwaliid ilal yamani ma noo dir waa kala horeeyan tii hore sanadkii tobnaad be tanna waa sanadkii sideedaad waxa weeyaan markii daa'if laga yimid oo xunayn la qaybiyey qaniimadeedii jicraana meel la yidhahdo hadda cumrada laga soo xirto oo hadda meelaha laga soo xirto meel ka mid waxoogaa bay durugsanta meeshaas ayay ahayd markaasaa nebiga haddaan bara ahay nebi wuxuu yidhi rasuulka khaalid bin weliid nagu daray yaman hanagus qaala wuxuu yidhi uma saxaabigu uma bacaa caliya sayid cali buu soo dir bacda dalika intaa ka bacdi makaanahu khaalid bin weliid booskis faqaala sal ly sl nebi ilaahi wuxuu yidhi licaliyin cali ku yidhi mur asxaaba khaalidin khaalid ciidanka la socda waxaad amartaa man shaa kii doono oo minhum ka mid a an yucaqiba macaka macaada inuu cirbiyo dib kuula noqdo falyucaqib ha cirbiyo adiga ha ku raac sayid caliw waman shaa ninkii doono inuu soo socdona falyuqbil ha soo qaabilo ninkii soo gadoomayana isaga ha soo raaco fa kuntu anugu waxaan ahaaba yidhi fii man duul caqaba macahu sayid cali miciisa cirbiyado dib ula noqday fahanimta waxaan soo hanimaysaa awaaqin wiqiyado dawaati cadadin tira u saaxiiba oo waxa weeyaan xoolaan soo helay bayr dhowr wiqiyadood oo dahab waxa weyan cali waxaa loo dirayaa haniimadii khumuskeeda inuu la kaalayo waay wuxuu weliba ku leeyahay waagi hore sayid cali iyo xoogaa baan dhibsan jiray intaan arkay waa isagoo qubaysanayo oo gabar macnaha kuwii lasoo qafaashaya xaggeed ka qubaysanaya baan khaalid ku dira nebiga markaan u nimidna nebigii baan u sheeg kaasuu ku yidhi waray sayid cali iska dah ha u carooni khumuska gabadhaas ay sheegaysa ka badan baa kaga soo aadi lahaay waay can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacasa caliyu sayid cali baa diray radia allahu canhu ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay buu u diray sal alla alay slam min alyamani buu ka diray biduhaybatin dahabyaro oo fii adiimin hara ku sugan maqruudin la macnaha la aslay amaba la debqiyey dahabka qaniima yaman baa laga hel ama macdan meel laga qotayba harag macnaha la megdiyey oo qurad geedka maraaga iyo waxyaalo caleentiisa iyo magaranaysaa ubixiisa waxa lagu wixi mirihiis waxaasaa lagu wixi harag noocaas dahabkaasoo lam tuxasal min turaabiha ciiddiiba aan laga saafi yeelin oo dahab lacag ahaan loo jabeeyey maahee waa wixiisi waa isku waxaysan yihin faqasamaha nebi dahabkii nebigu wuxuu u qaybiyey sal alla alay slm bayna arbacatin afarin afar nin bayna cuyeynata bna bedrin kow waaqrac binu xaabis labo wazayd alkhayli saddex waraabicuna ima calqamo binu culaasata inuu ahaa waa ima caamir ibnu dufayl inuu ah ninka hore weeyaan caamir ibnu dufaylku waa ninkaa deer reeraha odayga u ahaayo saxaabiga dilayo nabarku ka soo baxay waxa weeyaan oo dhegta hoosteeda waxaa isaga nabar ka soo baxay oo daacuun baa ku dhacay nebiga habaaray afartaa nin baa nebigu siiyey isagoo macnaha diinta kusoo dumaya zayd ulkhayl ninka lagu leeyahay zayd ibnu muhalhil ninkii u taqaana wey xagga siirada oo zayd ulkhayl waxaa loogu bixiyey fardo badan boola nebigaa ka bedelo zayd ulkhayr buu u baxshay khayr waa islaamo islaamnimadiisu waa wanaag wanaagsanaatay suwar min xaya saxaabay saxaabiga ka taarihin jireen wey fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo min asxaabihi ka mid ah nebiga saxaabiisa kunnaa annaga waxaan ahanay naxnu annagu xaqa kuwa ka mudan bi haadaa dahabkan min haa ulaa'i ragga asisay magacii lama sheegin ninka hadalka yidhi waa la iska asto fabalaga daalika inay arrintu nebigii bay gaadhay sal alla alay slm faqaalna wuxuu yidhi alaa ta'manuuni mayaydaan aaminayn wa ana aniguna aamiinu man alle kow aaminay aan ahay man kaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda amarkiisu ahaaday yaatiinii khabaru samaa'i samada samada warkeedu waa i yimaadaa sabaaxan waa masaan galab iyo subaxba xag rabbi baa intaa war iiga imaanaya ilaahaas ay aaminay idinay aamini maysaan maya qaala wuxuu yidhi fa qaama rajulu nin baa kacay ninkaasoo kayrul caynayn labadiisa indhood god ay ku jiraan indhuhu macnaha meesha indhaha ee gudaha ugu jiraan indhuhu meel hoose ka soo jeedaan ninkaasoo mushriful wejnatayn labada macnaha kood soo taagan yihiin labada dhaman waa niman dhamannadiisu soo taagtaagan yihiin ninkaasoo naashiruljabha naashizuljabhati wejiga meeshaas na meesha wejigaana ay macnaha soo taagantah waaya ninkaasoo kasul lixyata garkiisuna aada u wen yahay misna maxluuqu ra'si madaxu xiran yahay madaxuna waa u xiran yahay ninkaasoo mushamaru lizaari hoos guntiidana xaydxaytay oo marada kor u qaatay waxaan tilmaamahan oo dhani waxa weeyaan wa haadihi sima alkhawaarij waa khawaarijta tilmaamahooda madaxoo xiiraan garkaas weyn marada kor loo qaadayo ma garanaysaa calaamaadkan bay leeyihin carabta xilligaa ma xiiran jirin bale timaha waa deysan jir madax in la xirto iska banaanta laakiin waa koox dhan oo xisbiga iyagu mar kasta iska wada xiiran a oo dadka kale waa ka xiirid badan yihin ninkii tilmaamahaa lahaa balaayada waa kacay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah itaqi illaha ilaahay ka yab ninka magaciisa dulkhuwaysara la dhihi jira laba reer tamiim buu ahaa laba dulkhuwaysaraa jira mid baa balaaye ahaa ama waxa weeyaan naafic baa le o aan xurquusna waa la sheegay binu zuhayr adoo nin balaayaaba marka dulkhuwaysara waa waa waa nimankan ninka ay ka soo farcameen weeye balaayada asalka u ah oo nebiga diinna sheeganaya nebigana si xun ula hadlay nebigiibuu wuxuu la dul istaagay hadalladan qaala nebi wuxu yidhi wayla ka hoogaade alaso anugu ma waanan ahayn axaqa ahlal ardi ahlil ardi ardada dhan ehelkeeda kan ugu mudan an yataqiya allah ilahi inuu ka yaabo ninka ugu mudan inuu alla ka cabsado miyaan aniga ahayn qaala wuxuu yidhi saxaabigi uma wala rajulu ninkii waa jeensaday qaala khaalid ibnu waliid baa wuxuu yidhi yaa rasuulallah alaa adribu cunuqu luqunta baana ka goynay sayd cumarna waa yidhi baa la yidhi labaduba waa dhex qaala neb wuxuu yidhi laa maya ha ka goynin lacalahu waxaa laga yaaba an yakuuna inuu yahay usaliim mid tukade inaan ka dhaaf balaayadu inuu tukadaa laga yaaba qaala khaalid wuxuu yidhi wa kam min musallim in mise nin baa tukado yaquulu ka yidhaahda bilisaani carabkiisa maa laysa fii qalbi qalbigiisa waxaan ku jirin intay tukato afkooda iyo qalbigooda iskhilaafsan yahi waa munaafiqa maxay salaaday u taraysaa wey in la dilo wey qaala rasuulullah yidhi sal l sl innii aniga lam umar layma amrin an an quba inaan dilaaciyo oo baxsi iyo taftiish ku sameeyo can quluubi innaasi dadka qalbigooda qalbigooda waxaa ku jira aniga layma raacsin buu yidhi nebigu ya walaa ashuqa an ashuqa inaan jeexo buduunahum calooshooda dhaho kanna imaanku waa ka dhab kanna ka dhab maaha taa la ima dirsan bir iyagay taasi u taalla hadday qalbiga wax kale ku hayaan marka ninkaa balaayadaaba ahayo uma nadara waa fiiriyey nebigu ileyhi ninka xaggiisa walxaal huwa ninkiina muqafin jeega duwey daba duwey sii socdo meel kasi bidhaamay faqaala nebi wuxuu yidhi inahu xaal yashaani yakruju waxaa ka soo bixi doonaa min di'i haadaa kaa asalkiisa kaa farixiisa ya isagu dha isaga isaga maan asalkiisa waxa ka farcamaya qoomun qolo qoladaasu yatluuna kitaab allah ilahay kitaabkiisa akrinayaan radban xaaliyo kitaabka mid qoyan carabka intaa ku hayo kitaabka ku dhegan laa yujaawizu xanaajirahum kalaxamahoodana uusan dhaafaynin ya aad bay qur-aanka u akriyaan min kasrati tilaawa weeyaan ama ama waxa weeyaanba min taxsiini aswaatihim bihi aad bay codka ugu qurxiyaan qur-aanka markay akrinayaan ama maahe waa niman qur-aanka dhab u akriya saasoo ay tahay iimaan ma laho dee kalxamihii iimaanku ilaa qalbigu jiraayo kalxamahaanba waxay akrinayaan ma dhaafayo waa afka weeye waxood waxay diinta ay sheegayaan waa afka yamruquuna min addiini diintay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebku sa uga baxo min aramiyati meesha lagu gano lagu tuuray ya meel shabaxtan meesha wax lagu kabdhigadkaaga la dhigtay lagu shabaxtamayo wixii lagu dhuftaa xagga keliya haddiiba uga dusayaan waa ka boodayaan ku daahimayaan sidaasoo kale macnaha leeb la ganoo kale siday tahay diinta hal mar uga boodaya waadunhu waxaan u malayn qaala inuu nebigu yidhi lain adragtahum marka culimada le oo maaragtay nimankan khawaarijta iyo waa gaal waxay leeyihiin dee haddaba kalxamaha iimaankoodu gaarsiisnay ama diintiisaa uga boodeen dee ma diin baa u hadhay culimo kale waxay leeyihiin waa firaqda islaamka un bay ka mid yihiinoo waxa weeyaan ma khayr badna laakiin gaala lagu sheegi maayo culimada marka ahlusunna waljamaca waxay ku leeyihiin waxba yaan la gaalaysiin waxaway waa gaalo yaan macnaha la dhihin waay iyagaa macnaha calaamaadkooda waxaa ka mid a in iyagu dadka iyagu dadka gaalo ku sheegaan laakiin iyaga gaalo laguma sheego wa adunnu waxaan u malayn qaala inuu yidhi nebigu lain adragtuhum nimanka haddaan haleelo ninkaa ka farcamaya oo balaayadaayo tilmaamahaa leh ilaa qur-aan qur-aan ma tahay maaha qur-aan ninka akrinaya noocaas yahay waxba qur-aan uma aha ya lain adragtuhum kuwa haddaan haleelo laaqtulannahum laayeen oo laayeen qatla samuuda reer samuud layntoodii oo kale reer samuud see loo laayay de reer samuud horta waa la jirid goye kaba kama harin anna haddaan kuwaan soo gaari lahaa kaba kama reebeen oo waxa weeyaan haaulaai hum ulkhawaarij weeya waa khawaarijta nimanka noocaas qaar mar hadda ka hor waa inagii fadlulqur'aan kusoo marnay tilmaamahooda qaar wasayatii dikruhum waafiyan si dhammaystiran baa kitaabka uga hadli doonaa fi kitaabi alfitan insha allah kitaab alfitan markaan gaarno khaamiska kitaab alfitan baa si faahfaahsan khawaarijtu waxay tahay u sheegi doona oo axaadiis halkaa kusoo aroodha halkaas ku yaallaan marka ninkaas afka xun oo diinta sheeganayo nebi maxamed xataa ka xishoon waayey baa asal oo ah nebiga yidhi kaasay un ka farcamayaan a kuwa u dhalay kuwa u sii dhalay kuwa u sii dhalay halkaasay ku abtiris ku gelayaan marka waa dajaal bu ahaa beenaalaayoo aan faa'iido lahayn bu ahaa waa iyadoo lahaa kii gabyaag ahaa dabagale dajaalkii ahaa dulquwaysare macnaha waxa weeyaan nin wuxuu ahaa balaayaayo bidacdu ay dabagaleen ya wakaas rawaahu rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiis ba albukhaari waa saxiix nasalu allah ilahay baan weydiisanay ya salaamata nabadgeli haddii ilahay nabadgelyo kusiiyo bidacda iyo balaayada iyo ilahay khuraafaadkaa nabadgeliyo ay akrinayaan waa wax ajaa-ib iyo tawfiiqa waafajin lima una waafajiyo yuxibu ilaahay u jecel yahay wayardaahu raalli u ka yahay aamiina allahuma stajib yir ilah aqba taamma waxaa taam noqday bitawfiiqi illaahi tacaala ilaahay waafajintiisa isaga awood leh aljuz araabic juskii afraad oo min kitaabi taaj kitaabu taaj xaggiisa ka ahaaday wacadadu axaadiisii juskan keliya axaadiistiisa tirsigeedu alfun kun wa hamsan wa sabcuuna xadiisan wey kun iyo shan iyo toddobaatan xadiis kun iyo shan iyo toddobaatan xadiis baa rubcan juskan keliya macnaha ku taal rubuc lama yihahdo juz baa la yihahdaa nasalu llaha ilaahay baan weydiisanaynaa an takuuna khaalisatan inay mid u barxla noqoto liwajhi lkariimi wejigiisa wanaagsan aamiina ya allah wayelihi waxaa la xidhiira ba yidhi insha allahu tacaala aljuz alkhaamis juzkii shanaad wa awalahu kitaab alakhlaaq buu ka bilaabay juska ugu cilmi badan wey kitaab alakhlaaq oo qofka iyo alla ku-xirkiisa unba ka hadlayaba kitaabu zuhdi kitaab alakhlaaqi fadaa'ilkii waxaasoo dhan ducooyinkii oo dhan juskaa qoraya weeyaan waay jannadii iyo naartii iyo wax kasta kitaabu alakhlaaq nasalullah ilaahay baan weydiisanaynaa tawfiiqa waafajin liitmaamihi taamyeelidiisa bay yidhi ilaa hadda markaa isagu bilaabay inuu ilaahay noo dhammaystiro ayaan la weydiisanay ilahi waa u dhamaystir aamiin ilah marka tambiih buu qabto wuxuu yidhi sharxu maa sabaqa min alghazawaati waalbucuuth wax allaale waxaan duulaamada iyo bacsiyaashii nebigu daray ka inoo soo hormaray qaliilun wax yar wey marka binisbati lamaa waqac markii loo fiirsha sida wax u dhaceen inta jidha waa waxa weeyaan wax in yar baan ka soo qaadan sababtu waxa weeyaan waxaan ilaalinayn nadaran lishuruudi shaykhayn bukhaari iyo muslim shuruuddoodii baan macnaha ilaalinayno waxaan diidaynay inaan meel kale uga baxno fi kitaabi fi kitaabayhima asaabiqa fi sharxi alkhudba walaakinahaa mabsuudatun fi kutubi asiyar watawaariikh waxa weeyaan kutubu siyar wataariikh baa macnaha arrintaas looga dhergaya ay ka buuxdaa oo laga helayaa wey wallahu subxana wa tacala aclam